ciidan maasanta waljaru runtaa roobka wal isla wada sugaay meelahay langisarka jari iyo langni cooshidka jara dadka dhangisa sugaayeen ilaah iyo ka mahadsan meelahay naxariistiisankadeeg meelahay bulsha iyo umadiis meelahay nafleydisankadeeg ilaahay ka mahadsan laakiin iyadoo saaseeta dadka dhanka wada qaboobsadeen hatana dad yaa saqaafeen dhawaas oo yani meelahay daruufo shal duwanka nool kaasatan sida barakacyaalka adaleto oo meelahay dadka bogtaale oo haka bogtaale meelahay deegaankan ka wareegsan baydhabo xaqiiqdii runtaaw dhibaatada jarta hamiingi maalingal hana weerahayo meelahay hana deeranana leeyi laakiin made daruufo jar aawudiyo macoroni maykii hubogee yaa yaa soomaalida raase dad badan oo meelahay ama wal tarafaday mas walla tarafaday ya jiraan laakiin wal hata muuqda una meelahay wal hiblo hata ubabani una iraana made xaqiiqdi laakiin wali jirte xukuumada ku jirta meelahay dhulka ku jirta meelahay koonfur galbeed ku dhisan wali jiraan wasaaradi jiraan walaa hata dhow madaadhay weeraasi baana kingeri meelahay horta hindhindhen mada on banen ana kingeriya kumideeta dadki haka weeraay aan wali kaleyin meelahay xaamko an idhegin ay dhinagaas hayna meelahay walan seeday wal ha salaami anina salaantali ina baalgaadi kaamko hige reedkay hay bacalanjeey anina bacma in sheegna ko baane hay ana hor oo soo jariya mado haanota marelanjeey ana ma in sheegna weliba dadka birshay wala kaxidaaqa aan meelahay reer ufatiirnimisadanin weele lakele laakiin hadee bani aadan lan wal ambaahan is ere meelahay koob adiiba geedka meelahay daruufakii ka lifto ilaahayba yani isaaqdaha kadara meelohaataw ama raashinka ka qiidiya mase meelahay amuurba ku jirto oobada ka dheerto adina saxankaas adilaha kiin wada galbagaa sheena ki ko higo koo jari lasii walka godoboy sidee galbagaa sheena bani aadanka kuley saasa yani iyota qalbiyaayan laakiin wali marba biiba ku dhibcaan eh lambaahinya meelahay ini xukuumadda culeys isku saarto sababta wasaaradi jiran onanka magac dare gurmadka iyo gargaarka meelahay barakacayaasha iyo dibadejinta meelaha qaxootiga la erin wal alla walaagiyo awoodano galambaha galo ama meelahay caalam halku tuugsado masame halan dawarsado mase guda halku dawarsado ini dadka sasiman walandeersi sababta eh ini todoba kaam inaada dhaafta kaamka siyeedada seeta walaya sadaqana ma eh meelahay umadan gargaarowna ma eh walina walwal ka deerayaana madisa cadaalada walan iibi mankiika gudaashay iyo cayaalka ada dhalay ada la noola kiila nool hoob cadaalad walka deeq sii waayta meelahay walacda sadaqeeyasa ma sadaqanamadaba wali galaayana meelahay shuhuba galaasa wali erafada marka xukuumadda wasaaradaas ubidi wasaaradan meelahay lang magacaabi maalin kasta markab raashin mase diyaar meelahay beese angiridaas wasaaradda qiibday malihi laakiin magaaga shee walgooye afkii shee walgooye galan shee walgooye umata ambaahan oo magaaga shee hoos hundurohayan hal walaalan goboda erafade wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka oo kale mar una la kolonay wasiirjo welibaa dhigin sheegay inta badan hay-ado iniyo haan la xiriiraan waana anwarsadaana kormeeradiiyo hasuubiyeen kaamataysa inshaldoriyin weliba kuwar helaayana oo shaleediya iyo oo hay-adii diyaaran ati iniya wal qiibida maalintaasa oo xafladaas oo qiibinta dareerta iyo lakacazumay sidii warbaahinta lanka adeegsada markun maadaama mudaniyaalkii oo baarlamaankana etiin oo jaro koraan gudiya dhiiniyaalkaas qaabilsan markun aramooga si iyo unjaraan iska daytayna ini kuwar weydidaan
ciidan maasanta dalmar xaqiiqdii sidaada dalkan dadka waliba waaha wasaaradda ma kuwar qabto wala la qiibiyaw haydi iyado isku qiibsadaasala ilan weere sawriila la gale meel hebre wala haka qiibiya la ere xaqiiqdii taas wali erfaday maylahay haayaba ela kada dhalay haa wasaaradda yeewa awood an le ini wal qiibido ini meel laka qiibiyawna ye sheegta ye awood an le xukuumada ku jirta maamula ku jira haa-ida saasweelasi af soomaali ma e hooba saasweeli barargi asarka guur hal eray hortiya wal noolay hatan wal noolada doona hooba xukuumadaba wala an amara korna walna an roojii korna walna an duguda korna walna an ganaaxa korna xukuumadda dad wasaaradiiyo en magacaabati hooliye gaabigi ini waxbahaatan lagu qaad wasiirka kaasa yaha jeediya sababta e raayogii keena ka dhadhalahaya idaacado masadacadka dadka an sheegay raayogii may kana dhadhao usi awoodlasi usi qalanlasi usi awoodlasi usi magaaji ig mayla raay feermidis shaqeeyas wasaan waxaa idoo samafalka wali mayla raay cunta badangayiin mase xisaabiyeeye mase la shaqeeyeen wasaarado wasaaradii maxaa idye atashka ah mase ye yani ka hoos nool ama ye mayla raay kadha jarto yani isku shaqiciyin anti xadgudubta gees buugagto dhiibiyaas ankaweerto ogolaado ini sawir facebook laku saaro mase media la saaro ama riboodla ka qorad ogolaadi ayago adi dadadejide walba ninka sheegto yaraanood ilaahiyan dhawaantun hata wasin owraad leha kuwareegati roobta wiinayta marka gobata hiraab waliba seenay kaamamkiyaalan dhinigun oo xaafadan wadajar mayba anka seenay dogaal minkinaata hakadumi mayba in sheegayna ini berjo abuural silseleriyo oo baxbalastic iyo min asheer aan baahayin hay-adoona inta badan riboodyada waliha ka daraayana iniyo wadaan walaun leeraaw assessment ama baarowyo ka jaraan markun lan roobkibu ilentisku qubado hayta abuur mudan xildhibaan marka la siirida ini la sii sharci darro makilaha
xaqiiqdii sharci darrona hataa dhaafsantaa xaaramu baarlamaanka far galbeed fasaxa ka shalmuqoyi qobun anaga noona sheegana codbeer iyo odgaabagna ka sheegana shaksiyanna sheege mayna raay baarlamaanka xubnoogi qaabilsanay gudigi guddigii horan qaabilsana ay sheega doona si guud baarlamaankana an sheega noob ilaaheer mayna raay dandoro badana ku teegan koonfur galbeed gudaaje intii la lahaayo mayna raay ha idooge wali la guraha ay dharafnay kul aynan la hadalnay jeedanan qaxooti ee hoo deegaanka an dhaladina dhamado ay waladii waladiidane lanka qaxootiga ee cooshada ka jaran yo reer koonfur galbeed eh ma e lanka cadaanka oo yurubka koy reer koonfur galbeedna eh reer koonfur galbeedna wali dabeecadiyo nagatay xukuumadiyo imayna rahay madaxdiyo sarsara wali wali nagatay dabeecadiyo nagatay gaalka kulaniin lahadalnoy ay dharafne dharafa sheegase madi naftu kubata muwaadin koonfur galbeed oo dhibaato deersanta lanka hindhoojay ku daboolaba mayna rahay gaalka andaneeyo mase lanka ajnabiga andaneeyo ama lanka oo mayna rahay madaxda ankasarayo soomaalida oo haydo ankasaray koy bariyayba mayna rahay menhebeleta walaakin kufuutii falay ku dhinin hadla yani shagunku ero muwaadin soomaaliyeed kaasna reer koonfur galbeed eh dhaxananka dhiido dhijiinka dhigo quuyankaas anda jiifada aakhare usi lakala xisaabtame unuuna adduunye kala xisaabtamaan maana ku weela doon hoob ilaahir calool xumada calool xumada iyo rafaadka yaal wali argaase haa-ido haa-ida inkastarayta u n modelka inkastareeye walaya mayna raay dhismo dhismadiitiya gidiidi ada maskantiita diidasa beesada eh ya jidki idiitiya lakaseeday todoba beri dhatalanka jira maanhaata lanka dareer kor baawurlaka weli lusku dhaafo walina waaysiyaa lan maamul era mayna raay idamba saan suurdaysay jidka dhas sadiidan kilomitr horta maraasa dhas ero la waaysiyin wali sheegay hooba ana kaldanaan hali dhabaday hooba maamulka khaldiyaan hal dhabaday hooba reer koonfur galbeed guud ahaan qaldigan hal dhabaday muwaadinka soomaaliyeed muhiimada kule lanka mayna raay haayido madaxdan ee iyo lanka ajnabiga ee dalbirow mudane xildhibaan unoo aramo bogtaale ee kajardan sanadkii hatan oo dhamaaday oo dhamaada kuntuma iyo todobaadii mayba jiray macaawino badan oo hadeertii dalka soomaaliya koonfur galbeedna saamiya ka dhahaytay saamigii koonfur galbeed mahadeerina deegaanadu inta una kuwargabna ilaa i hataxa marka maqona dhatalukulabehay may og marku xisaabtankii baarlamaanka ednu dadkun oo bogtaale gee hamingna bay dhow roogaan gee kabu roogaan min asheer dentis ini waa kanka bari roobti marku ma aha ini mashruuc layla kuweedo da bulshada ini baaba-as geeg kastoona elinti oo mashaariic laha ka dhamaysida
xaqiiqdii horta weli nasiib xumo eh ini meelarahay dadka koonfur galbeed iyo nagadeen maylarahay jaabadii dabka laka hursadaay warina eediya leh mas-uuliyiintiya leh mas-uuliyiintiya leh oo ani kow ku aha lama ku aha sedi ku aha afar ku aha ya leh maylarahay sidabdembe lughoradmudunmudunsa jabo walere wasiiradii xukuumadii oo golihii fulinta haydi ya wali ku gaabiday ini dadyo ongurmadan kow maylarahay ciidamadii qalabka siday ee koonfur galbeed ka abtirsadaaye military haadeen boliis haaday boliiska gaarka ee haaday dadkii amara fadi ya wali nagadeena ini hoosate kala mar dhaaman meeli dhulka lagu xureeyo fadi meeli maynahay umatana ku edeega fadi iyo i istaafyo isna qadeeyo hayo isla markaamo hayo danti umadeed walku bahi wan isku dhaafi wali xaqiiqo ah yeedo runtana ninka sheegne xildhibaankana runtana nin sheegne wasiirkana runtana nin sheegne madaxweynahan runtana nin sheegne taliya saldhiga maynahay runtana nin sheegne kamcona maynahay militariga runtana nin sheegne shacabkana wala usigqaldiina ninka aftiinana intiiba liska hobowgadaw dhibaatadan qabaan hoob ilaahay gunaanadka hooba una fiirina markuu sidee isleta hay-adoogna way kala xisaabtama koro dadkunbaa noo bogtaale ee mooryaalka jarjareed biladkun bay dhaw ka jaraagna ka helo koraan xuquuqdiyoo layin olaha ku qaado adduunka yoon indeerohay
haddii meelinka damboyto ana sheegayo umatana ini walka deereen ana aaminsan wali waha ini wasaarad kasta hooliye lan sheega waana langmada banaaya madi lan sheega na era wasiir hebela ita iyo wasiir ku-xigeen hebela ita wasaaradan oo may dhahaay miskeeda hadhuuriyaasoo madaxan ertahooba la era inuu sabilaawo tooradiisis weydisada yaambadii weydisada walaay toori ka afhaysadaay weydisada laakin jeebdadow inka hisaabtan en erna miskeedi tangaa sabuulki korsurina may ka gooye aw madaxweyne usan erna ee usa danamo isku weydiya umatana ka badbaadaas dalkan ka badbaade eedii eedaan mahadsanto mudan xildhibaana sida waktigaa hanin ku hortay inay ka ogolaatay waraysiga